halkan waa garoonka diyaaradaha aadan cadde airport ee magaalada muqdisho xilli habeen ah ayaa caawa diyaaraddii ugu horreysay oo rakaab sidaa waxay ka ka ambabaxday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wasiirka gaadiidka duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed salaad omar oo halkan aan kula kulmay ayaan weydiiyey bal ahamiyadda ay leedahay diyaaraddan rakaabka ah ee toddoba iyo labaatan sano kadib ka baxday magaalada muqdisho diyaaradii ugu horeysay ee rakaab wadda oo si joogto ah u bixi doonto ayaa caawa ka baxday garoonka aadan cabdulle international ahamiyadda weyn ay u leedahay waxaa ka mid ah maalintii garoonka wuu buux dhaafay diyaaradahu waxaan rabnay inaan waqti u sameyno kala duwan oo ay ka bixi karaan oo soo degi karaan shacabka naftiisa waxaa laga yaabaa in maalintii ay muqdisho ka shaqeynayaan habeenkiina ay dana kaleeyihiin nairobi marka codsiyo badan oo nooga yimid shicibka awgiis ayaan diyaaradaha shirkadaha diyaaradaha waxaan ka codsanay inay schedulekooda bedelaan si ay habeenka u bixi karaan marka alxamdulilah shirkaddan waxay shirkadda ugu soo horreysay ee kasoo jawaabtay codsigaas aadna waan ugu faraxsannahay shacabkana sidaad arkayseen aad bay ugu riyaaqeen waxaan rajeynaynaa shirkadaha kale ee diyaaradaha iyagana inay ku daydaan duulimaadka diyaaraddan waxaa ka horreeyey tijaabooyin hore oo ku aadanaa in diyaaraduhu ay soo degi karaan xilli habeen ah islamarkaana ay ka duuli karaan xilli habeen ah garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maxamuud khaliif gudoomiyaha shirkadda diyaaradaha ee ocean oo ah diyaaradda caawa ka baxday magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay ka jawaabeen baaqii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya ee ahaa in si deg deg ah shirkadaha diyaaraduhu ay u bilaabaan duulimaad xilli habeenkii ah run ahaantii caawa waxaan halkaan isugu nimi inaan daahfurno falaygii ugu horreeyey ee habeennimo ka duula ayroboortka internationaalka ah ee aadan cadde international airport run ahaantii ocean airline iyada oo ka jawaabaysa shirkii uu qabtay wasiirka noo qabtay wasiirka duulista hawada omar oo uu noogu sheegay maadaama ayroboorka uu furay brima ministerku in habeenkii laga duulin karo oo loo sameeyey laytinkii habeenkii lagu duulayay ama lagu soo degayey ayuu nagaga codsaday inaannu maaragtay falaayo soo kordhino habeenkii ka duula ayroboorkan runtii annagoo arrintaa ka jawaabeena ayaannu caawa waxaannu bilownay falaagii ugu horreeyey wasiirka maaliyadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda raacay waxa uu sheegay in tani ay tahay tallaabo hore loo qaaday islamarkaana ay ku soo beegantay xilli dowladda soomaaliya ay u dabaaldegayso sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii la doortay madaxweynaha soomaaliya sideedda febraayo
waxa weeye sanad guuradii koowaad oo dhammaatay dowladda cusub sidaa daraaddeed waxaan doonayaa inaan ka faa'iidaysto fursadda tan oo aan u hambaliyeeyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan leenahay waxa weeye sanad wanaagsan insha allah tacaala sanado kale oo wanaagsan ayaayna soo mari doona waddankanna wuu hirgelayaa horu u soconayaa naam ta labaad waxaa kale oo iyaduna taariikhda ku soo biirtay maanta galabta oo ay tahay toddobadii galabnimo ay ku dhowdahay in diyaaraddii ugu horraysay habeennimo ka baxda waddankan oo meel kale aadda aan halkan u taagannahay siddeeddii siddeeddii bishan aan u taagannahay waxaan hambalyaynayaa reali oo aan marnaba wax la ilooba aan ahayn wasiirka duulista hawada omar shaqada faraha badan leh uu ka qabtay in awalan marka u horraysa in hawadii lala soo noqdo hawadii soomaalida ee dad kale gacantii ku hayana lala soo noqdo ta labaad inuu diyaaradihii tirtirsi geliyo inuu dhiiri geliyo waxay u baahneen u sameeyo oo maanta ay tahay aan nasiib u helo inaan ka raaco halkan diyaarada caawa caawana nairobi kasii raacon meel kala tago tani waa tillaabo kale oo taariikhi ah oo hore ay u qaaday soomaaliya maadaama xilli habeen ah ay diyaarad ka dhoofi karto kana soo degi karto garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde airport cabdishakuur ali axmed telefishinka qaranka magaalada muqdisho